tartiibka kitaabkiisi wey oo diintani waa diin shaamil ah oo qofka ka hadlaysa suluuggiisa iyo akhlaaqdiisa iyo cibaadada ilaahiisa uu gudanayo iyo habka uu tijaaraysanayo sidaa darteed baa daruuriyaadkii xaajiyaadkii tatmiimiyaadkii intaba ay ka wada hadlaysa waxyaabihii markaa ahaa daruuriyaadka oo dee qofku intii u baahnaa in loo ilaaliyo o dhan bay u ilaalinaysa xaajiyaadkii iyo baahihiisii bay ka hadlaysa sidoo kale waxyaabihii taxsiiniyaadka ahaa intaba way xusaysa marka qofka maalkiisii in aan lagu qaadanin dulmi ilaa an takuna ilaa an takuna tijaara can taraad dee wixii oo la kala iibsanayo la kala raali yahay mooyaane kollay arkaan iyo shuruudo intaba waa leeyahay beeco wax badan oo kitaabka nikaaxee dambe kaga xidhan halkanina way jiraan de waa laba caqdi oo isku mid ah sidaa darteed waa qofku qawaacid badan baa kaga xidhmaysa halkan laa yasixu ma ansaxayo beeci ilaa biiijaabin ilaa biliijaabi walqabuul labadaasu ku ansaxayaabu biliijaabi walqabuul oo aayaddaa taraadiga sheegaysaynu imika akrinay taraadigeedaasi wuxuu ku muuqanayaa bay leeyihiin in dee la hadlo oo sidan soo socoto la idhaahdo ila labadii qof hadday isag joogsadaan ma laga garanayo inay raali noqdeen iyo in kale laakiin waa ina wada hadlaan bay leeyihin markaasaa la garan karaa labada qof inay dee kala raali yihiin waxaa runtii aad aimo fara badan ay qabaan bayculmucaadaat inuu jiro bayculmucaadaat macnihiisu waa kan aynu dee ku dhaqano oo imika markaad dukaankii wax ka iibsanaysa ama bakaarki isna gadbadun buu ku dhiibaya adna kaashun baad udhiibaysa iijaabkan iyo qawrkanla lama yimaado markaa waxay aimadu isku hayaan taraabigii wuu noqon karaa qawlkii iyo ficilkii siduu noqonayaabuu dee labadaba u noqon karaa ee qawlka oo keliya maaha laakiin madhabku sidaa ay qabaan waxa weeye in uu iijaabkaa iyo qabuulkaas jiray isagaa fasiro waxa uhi faliijaabu huwa qawlu lbaayic iijaabkii waa kii wax iibsa iibinaya oo yidhaahda baayic waa ka alaabta sita isagu mushtarina waa ka kaashka sitee alaabta doonaya qawl baayic aw wakiili baayici alaabta sitay ama kii uu soo wakiishay ayaa wuxuu leeyahay bictuka alaabta waa kaa ibi aw mallaktuka ama waa ku milkisiiyey sidaasuu leeyahay oo hebelkan isagaaba hadlaya oo alaabtii sitoo waxa ula hadlaya hebel kale oo ka doonaya waxaan inuu ka iibsado erayadaasuu kolkaa isticmaalaya helbo hebeloo alaabta kaa ibi ama waabaan ku milki siiyey saasuu leeyahy de alaabtiina waa wax muuqdo iska macruuf oo laogaya waalqabuulu qabuulkuna huwa qawlu lmushtari aw wakiili kii wax iibsanayay ama kii uu soo dirtay oo yidhaahdo wey ishtaraytu aw tamallaktu aw qabiltu erayadaasuu isticmaalaya waan iibsaday alaabtan waan milkiyey alaabtan waan aqbalay beeca ah erayadaasu cabiraya isaguna waa siiqadii moogta oo caaqidaankii oo dee baayiciya mushtarigiiya iyo siiqadii oo ah ereyadii la isticmaalayay iyo samankii iyo musamankii oo ah mabiicdii iyo lacagtii waa arkaantii weeyaan shuruudahana gadaal buu ka sheegay wayajuuzu waxaa iska banaan an yataqadama inuu horeeyo lafdu lmushtari ka wax iibsanaya ereygiisu ilaan suuraddaa hore wuxuu inuu soo sheegaya iyadoo baayica ereygiisu uu horeynayo ka mushtariguna uu dambaynayo halkanna waxay iska banaan in kan wax iibsanaya ereygiisii uu qadimo qabuulka ahaa mithla an yaquula waa inuu idhaahdo ishtaraytu bikada alaabtan waxaan kaaga iibsaday boqolku fa yaquulu waxaa odhanayaa kii alaabta sitayna bictuka deana waaba kaa iibiye kan oo kale waxa weeye istiijaab maca alqabuul ayuu noqonaya istiijaab baan leeyahay maca aliijaab oo nikaax oo kale ay suwarta noocaas inoogu iman doonaa iijaab maca alqabuul qabuul maca aliijaab istiijaab maca aliijaab istiqbaal maca alqabuul waa iyadii la isku celceliyo oo dee qabuul maca aliijaab waa iyadoo qabuulka uu horeeyo iijaabkuna uu dambeeyo iijaab maca alqabuulna iijaabkii baa horeynaya qabuulkana wuu raacaya waa taa hor uu soo sheegay istiijaab maca aliijaab iyaduna waa isaga oo yidhaahda hebelo iga iibi oo dalab keena ila siintiiyo taada dalabiyataane shaygan iga iibi oo dee sidaa dalab u sameeya dabeetna waa kaa iibiyey buu leeyahy marka iijaabkii uu ka doonay buu isna iijaabkii u raaciyey waxaa isaguna jira istiqbaal maca alqabuul waa shaygan maad iga iibsan haayo waa kaa iibsaday afartii suuraba waa iska ansax mar haddii taraadigaa ilaahay uu sheegay dee lagu heshiiyey wayajuuzu waxaa banaan an yaquula inuu idhaahdo bicnii bikada waxaan igaga iibi fayaqulu waxaa odhanayaa bictuka waan kaa iibiyey bicnii markan uu leeyahay waxa weeye istiijaab wey iijaab buu ka raadinayaa inuu siiyo war alaabtan iga iibi kolkuu ihi isagii baa ka dalbaya inuu qadimo iijaabka markaasuu dabeeta kii baayac ahaana iijaabkiisiiy waxau ihi bictuka waa istiijaab maca aliijaab suwarta afartaa suurun buu maaragtay isku celceliyey fa haadihi erayadani saraaixu waa erayo sariixa sida nikaaxaba markaynu marayna ugu yeelan doono dee sariix isagu ma laha kinaaye waa sariixu waa lafdu linkaaxi wataswiid nusuusta kusoo arooray buu ku odhan doonaa waa sariixiisa wayancaqidu aydan iibkii waxa uu ku guntamaa bilkinaayati maca niya kinaayo oo maca niye ah af soomaaliga waa yar malbahaad oo niyana la socoto metr khudhu bikada war intan dee ku qaada lacagta intaa la eg jawaankan boqolkaa kun ku qaada bu aw mase jacaltuhu laka bikada waan ku siiye shaygan intaasaan kugu siiye oo lacaga inaad bixiso wayanwi bidalik ereyadana wuxuu u niyoonayaa albayca dee inuu waxaan iibiyo ayuu uniyoonaya fayaqbalu kii kalena markaasu aqbalaya fain lam yanwi lbayca iib haddii aanu uniyoonin falaysa bishayin dee waxba ma aha waxba laga soo qaadi maayo marka halkan way ku kala duwan yihiin galo beeca iyo nikaaxu oo nikaaxu ma yeesho kinaayaadka xaggiisa hore meherinta ama guurinta dalaaqiisu waa yeeshaa laakiin oo kinaayatu dalaaq baa jirta markaa guurkii isagu sariix iyo kinaayo labadaba uu yeeshaa waxaan leeyahay beeci sariix iyo kinaayo labadaba uu yeelanaya waa kan kuu sheegay oo shaygan qaado ama waan kuu yeelay marka uu leeyahay dee inay beec noqotaana waa suuragal in wax kale ay tahayna waa suuragal arintaasaan ku qaadanaya war ku qaadan may sida ukaadi marka dambe u leeyahay intaa ku qaado oo iska isticmaala innagaba war shaygan waxaasaan ku bixinaya ayaad in badan ka arkaysaa dilaalinta iyagoo leh intaas kusoo shub alaabtan musalaxaadka noocan ahe kinaayada ah haddii macaniye ay tahay dee iib ansaxay wey wayanwi bidalika albayca fayaqbalu fain lam yanwi bihi lbayca falaysa bishay kinaayada macnaheedii unbu sii fasiray oo kinaayadiibaa de haddii ay niyo heshana ansaxdo haddii aanay niyo helinna aan waxba ka ansixin wayajibu waxaa waajiba anlaa yatuula alfasl inaanu fasalku dheeraanin bayna aliijaabi waalqabuuli curfan sida markaa dee macruufka waa inaan labadaa inta udhexaysa aanay dheeraan oo masalan haddii dee labadan qof wax kala iibsanayaan oo qofkan isaga ahay uu soo qadimo iijaabka uu leeyahay below alaabtan iyadaa waa kaa iibiyey kan kalena uu leeyahay dee iibkeedaa waan aqbaloo iibsaday waa inay isku xidhiidhsayin oo la odhan karo nimankani waa niman wax kala iibsado da wada hadlaya wakadalik dee cuquuddiina sidoo kale wey nikaaxana sidaasunbuu shuruud uga dhigi doonaa oo dee shuruuddiisa ayay ku jirtaa marka haddii laakiin de ay kala go-aan in lagu celiyay ubaahanaysa ma ansaxayso waan kaa iibiyey bu ihi shaygani koob shaha intuu soo cabay bu ihi waan aqbala muddo dheer baa udhexaysay taa fasli dheer baa jira fa min aطuuli an yatakhalala kalaamu ajnabiyu can اlcaqdi miman yuriidu an yutimahu walaw qaliila wاlajnabiyu huwa aladi laa tacaluqa lahu bilcaqd dad kalaaba sheekadoodiin dhex galanoo qaar baa muran la yimid caqdiga nikaaxana inay taas oo kale soo dhex gasho maaha oo qaar ba had iyo jeer wadaadka saacido oo doona inay dee wax ka yar hadlaan ama tafaasiil bixiyaan iyadoo ijaabka iyo qabuulku soconaya markaa intaa sulbal caqdi la wado in wax dhex galaan maaha waxa uu yihi wa ishaaratu lakhrasi kii aan hadalka karaynin farfiiqiisi ka lafdi naatiq dee qofkii hadlay unbay lamid tahay ereygiisa oo kol haddii dee aanu hadalba karaynin qofkani dee muxuu wax ijaabin wax qabuul garayn ishaaraad buu ku bixinaya adiga arkay dhegolayaasha ishaaraadkoodu waa far waaweyn beri dhaweyd qaar baabay sheegayeen dee wax loo dhiga eh dad intay dhegoolayaasha soo ururiyeen wax u dhiga oo far gaarana u sameeyey bay sheegayeen marka haddii dee ishaaradiisaasi mid wax lagu fahmaya ay tahay laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha taasunbaa isaga u hadalkii wa shardu lmutaa mutabaayicayn labadan qofa wax kalaysanaya shardigoodu albuluuqu walcaqlu wacadamu alriqi walxajri walikraahi bigayri xaq shuruudaha wey buluuq waa inay yihiin oo dee sabi yare waxba ma iibsado oo ha dhowto dee wixii khasaaraha iyo meesha ka yimaada ayuu islaamku diidan yahay iska hore maatinkan dadka dhexdooda ka dhacay sidaa awgeed ma aha ilmahayan dee nin faqiihbaa dukaan buu xaafad ka furtay dabakaayo ciyaalun baaba loo soo diraa furinka inooga soo iibi saabuunta ka soo iibi war meeshan kaba asixi maayo bui beeco waa iska laabta walcaq waalidii baa markaa iyaduna meesha baxaysa nin majnuuna waxba lagama iibin karayo wacadamu riqi dee in aan meeshii addoon jirin oo aan macnaha xor u yahay laakiin hadduu addoon yahay wuu ku sheegi doonaa inuu idan u baahan yahay walxajr xajrigana xagga dambuu baab gaara buu leeyahay inoogu imane dee k kii safiihii iyo mufliskii iyo kuwan aynu soo sheegin waa maxjuuru caleyh qof tasarufkiiba laga kasalgareeyey oo la yidhi qofkaa hebel maxkamadaa ka xidhay waxna yaan laga iibsani waxna yuu iibini waar keliya biil qaado mubadir baad tahay waxbaad afrogaysaa ma hagaagsanidi waayahay walikraahi bigayri xaq dirqi hadduu yimaado dee qofkii la dirqiyo oo masal haddii dee la qasbayo qofkiio qasab ku iibi la yidhaahdo dee maya haddii laakiin ka waran dee qasab lagu iibinayo oo waxaan xaq loogu leeyahay uu dee diidayo layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubata ninka isagoo wax helaya dadka meermeerinaya waxooda dee in dhegtiisii meel lagaga dhacayo in la xee ciqaabeed la mariyo oo la xidho wixiisii xoog lagu iibiye maxkamadda ku iibiso dee intaba meesha waa ku jiraa biayri xaqinta taas wey oo hadduu dadka xoolahoodii qaadanayo waa laga qaadi doonaa waxaanu xooga ku qaaday waishtaradu aydan waxaa kale oo shardiya alislaamu in islaamnimo jirto fii man yushtaraa lahu musxaf aw muslim qofka misxaf loo iibinayo ama isagu iibsanaya waa inuu muslim yahay amaba qof muslima iibsanaya kaasoo laa yactiqu calayhi aanu ku xoroobeyn wacadamu lxiraaba inaanu muxaarib ahayn baa shardiya fi sira fii shiraai silaax marka hubka iibkiisa ay noqoto shardi saddexaad baa la xidhayaa oo qofkan wax iibsanaya loo xidhayo shardigaasi waa alislaam qofkani wax iibsanaya waa inuu muslim yahay goorma hadduu misxaf iibsanayo oo misxaf haddii uu markaa soo maktabada ka furanayo waa inuu muslim yahay maxaa yeele misxafkii in gaal laga iibiyo iyo in ardulcadow ardulkufaar loola safraba nabigu waa diiday caleyhi salaatu wasalaam ne way haanaysanayaan waa masalo masalada labaad haddii addoon la iibinayo addoonkuna uu muslim yahay iyadana kaa laga iibinayaa waa inaanu gaal noqonin ilaa wuu dulaysanaya haddii isagoo gaala addoon muslima laga iibiyo dee waxa weya alislaamu yaclu walaa yuclaa caleyh kolkaa intii uu dulaysan lahaa ee uu waxyeelo soo gaadhsiin lahaa ha laga daaya ninkaa isagoo yaan laga iibin mar baa laga iibin karaayo waa marka uu yactiqu caleyhi ku xoroobayo oo waa goorma dee madalkan uu kaa iibsanaya muslimka ayba waa aabihii amaba waa inankiisiibuu kaa iibsanaya dee asalka iyo farcu isma dhexlaane kolkaa uu kaa iibsado iibku dhaco ayuu isaga ku dul xoroobaya oo xor buu noqday oo dee kitaabulcidqi baynu ku arki doona had iyo jeer qofku markuu waalidkiisa soo iibsado oo addoona waalidkaasi wuu xoroobaa ubadkiisa markuu soo iibsado iyagoo addoomaa way xoroobaa haddaba muslimkan isaga ah ee kan gaalay uu iibsanayo hadduu ku dul xoroobayo dee isagaaba dan u soo jiidaya markaas oo dee xornimaabuu u horseedaya ee muslimaa de waa laga iibin karaa kan gaalka ah midhka saddexaad waxa weeye qofkani waa qof muxaarib ah oo dadka muslimiintaa la dagaalamaya ama dhul jiif weeye ama jidgooyu ku jiraa intuu meelaha gawadhida ka dhaco ayuu magaalada soo gelaya dabeed qaar buu rasaasii qoryo ka iibsanaya hal keer buu iska laba rogaya haddana jidkii intuu tago de kaa maxaa wax laga iibin waa ummadii buu dhibaato ku yahay ibkiisi kaana waxba lagama iibinay waxa uu ihi bal yushtaradu aydan alislaamu baa la shardiyaa fi man yushraa lahu musxaf qofka musxaf loo iibinaya waa inuu muslim yahy aw muslimun ama muslim baa loo iibinaya addoon muslima oo kaa gaalkaa doonaya addoonkan muslimka ah oo laa yactiqu caleyhi aan ku dul xoroobeyn laakiin hadduu ku dul xoroobayo waa loo iibin wa cadamu lxiraaba qofkan inaan dhuljiif ahayn baa shardi a fii shiraai silaax marka hub la iibinayo qof ummadda ku laynaya yaan laga iibinin fain adina hadii haddaba fasaxo asayidu licabdihi lbaaliq addoonkiisii qaangaadhka ahaabuu fasaxay fi tijaarati buu ufasaxay tasarafa wuu dee maamulkiibuu wadaya bixasabi lidn sidaa wax loogu fasaxay buu u wadaya addoonkan isagaa dee aan waxba laga iibinin ban laakiin hadii uu idan haysto idan buu haystaa dee la ogyahay sidan soo socota waxbaa laga iibin karayaa kolkaa bixasab lidni markan uu kuleeyahay idankiisu inta uu ku xadidan yahi tijaaradiisu loo idmay ma mid mutlaqaba ma mid mawduuc gaara ku gooniyaba kolba sida wax loogu idmo addoonkan ayuu waxu iibinaya dee addoonkanina qabla alislaamba waa jirayay waktigii nebi yuusufba waa jiraya calayhi salaam oo de waata suuratu yuusuf ka waramaysa laakiin islaamku waa jiheeyey oo de qofkan kolakii dacwadda loogu baaqay in fara badan loo yeeday ee uu soo islaami waayey ayaa tasarufkii laga xidhay iyadoo xuquuqdii insaaniga ahayd iyo karaamadii ay u baaqi tahay oon meel lagaga dhacayn si jaahiliyaddu ay ku samayn jireen haddana tasarufkii baa laga xidhay maxaa yeelay markii uu addoonnimadii ilaahay u addoon u noqon lahaa diiday buu cid kale addoon u noqday noocu qubaa wey markuu islaamana waxaa mamduuxahoo dee islaamku uu dhiiriye in la xoreeyo fain adina sayidu licabdihi lbaaliq addoonkii qaangaadhkahaa buu ufasaxay fi tijaarati dee baacmushtarigo waxau ihi addoonkayga soo shaqeey tasarafa bixasabi lidn kolba sidaa wax loogu idmunde ha u shaqeeyo laakiin qoraalkaa uu usito iyo ruqsadda uu uhaysto tijaaradda mid aan ahayn haddii la raaco wax laga iibiyo dee qofkaasi waa dhacmaya ha ogaado walaa yajuuzu liaxadin qofna uma banaano mucaamalatu cabdin addoon inuu la mucaamaloodo oo waxuu ka iibiyo wax ka iibsado ilaa an yaclama inuu ogaado mooyaane ana sayidahu adina lahu inuu ufasaxay sayidkiisu ee tijaarada bibayinatin markhaati buu ku ogaaday aw biqawli sayid ayuu ku ogaaday walaa yuqbalu fiihi lama yeelayo shaygan isaga ah ee lagu tasarufayo qawlu lcabdi walcabdu addoonkii laa yamliku shay-an waxba isagu ma mulkiyo wain mallakahu sayidu anaa ku milkiisiiyeyba ee qaadaba ha yidhaahdo masaladani dee addoonkay la xidhiidha masaladan addoonkuna dee iminka caalamka waxaan filayaa in sidii sharciga ahayd aanay u jirin amaba aanay jirinba sidaa darteed baa dadkan mucaasiriinta ama muqararaadka jaamacadaha ka dhiga qeybtan waaba ka rifaanba amaba baabkaa had iyo jeer addoomaha way ka jaraan laakiin dee qofka muslimka ahi waa shay diintiisa kamid ahoo dee nebiga axaadiistiisii caleyhi salaatu wasalaam ay ka waramayso qur-aanki uu ka waramay inuu si wanaagsan u barto marka ummadda islaamkaa ay masaladaasi usugnaatana ilan lagama safro wixii khayr eh markaana in dee axkaamta lagu fuliyo wey marka waxa uu ku yihi addoon in lala mucaamaloodaa ma banaana bu walaa yajuuzu liaxadin mucaamalatu cabdi goormaa laakin lala mucaamaloonaya in la ogaado fasixii sayidka inuu haysto ruqsa min sayidi rugsadanina laba midun bay ku imanaysaabuu bibayina oo markhaatiyaal buu islaamku aada u tixgeliya maxaa yeele waxaan documentiska hadda waynu aragnayoo si dhib yar baa waa iminka caalamka waxyaabaha wareeriyada kamid ta islaamku shuhuud caadiliina buu shardiyaya markaa qofku had iyo jeer arrinkiisa markuu sugaya ugu horeysaba shuhuudda caadiliintaabuu ku sugaya wasaa'iqa iyo qoraaladu hadday doonaan ha kabeeno ha xoojiyeen laakiin haddii qoraal keliya la ictimaado de waa iska basiid inuu si dhib yar u helo shaabadii buu helaya saxeexii buu helaya wax walba oo wada foojariya buu helaya laakiin markhaati la iimaansanaya markhaatigiisa markuu meesha marayo waa mid muhiima ilaa an yaclama ana sayidahu adina lahu bibayina inuu ogaado mooyaane sayidkiisu inuu usoo fasaxay tijaaradan oo taana wuxuu ku ogaanaya markhaati ama biqawli sayid buu ku ogaado sayidkii bu i warniyo ninkan addoonka wax naga iibsado miyaad soo fasaxdo haab waa warcad marka laakin waxa uu ku i walaa yuqbalu fiihi qawl cabd addoonka hadalkiisa lama yeelayo hadduu inoo yimaadu idhahdo aniga ayaa dee laysoo fasaxay oo tijaaradii idan baan haystaa oo haluma jar lama yeelayo broteska nafsis baa laleeyahy sababta waa sii cileeya waxa ihi addoon waxna ma milkiyo waxna ma yeesho haddii xataa sayidkiisu idhahdo anaaba ku milkisiiyeyba liannahu mamluuk faashbaha albahima xaggaa dee neefki xoolihii buu ka shabahayaayo dee waxba ma yeelan karayo waaka qur-aanka ilaahay tusaalaha ku bixinaya ele war addoomaha aa leedihiin adduunkiisa adduunkiina miyaa ku celisaan oo inaa wada yeelataa raalli baa ka tihiin taa raalli kama hin marka ilaahayna de hala wadaajinina cid kale ah addoonku wuu kala qayba duwanya dee kan uu ka hadlaya waa kii qiniga ahaa laakiin mubacadkii iyo mukaatabkii iyo de iyagu waa qaybo gaala mid mubacad baa laydhaa midna mukaatab mid qini mid mudabar mustawlada mufarasha magayaal ilaa todoba meelahaasa buu leeyay alalkiisaynu ku gaari doonaa kitaabka akhirkiisuu dee udhiganayaa baab gaare waxau ihi waidaan caqada lbaycu haddaba iibkii wax la kala iibsanayay waxa la kala iibsanayay noocuu doonaya ha ahaado shay yar iyo shay weynba uu noqon karaa marka uu guntamo habata likullin mid kasta waxa usugnaanayo min albaa'ici waalmushtari kii wax iibiyey iyo kii iibsaday labadaba khiyaaru lmajlis ayuu leeyahay khiyaaru lmajlis maa lam yatafaraqa haddii aanay kala tegin aw yakhtaara ama aanay dooranin alimdaa socodsiinta caqdiga la socodsiiyo jamiican iyagoo dhan aw amase yafsahu axaduhuma midkood aanu fasikhin islaamku waxa uu qofkii u jidaynayaa aftuubi maayo inuu tasarufo oo wax iibsadana waa loo ogol yahay sidoo kale waxaa loo ogol yahay dee inuu khiyaar yeesho inuu wixii iska eego waxaa mucaamaladii laga ilaalinaya qararka iyo khiyaamada iyo aftuubka intaba waa laga ilaalinaya sidaynu ku arki doono albuyuuc almanhiyu canha xag fasalada dambe ku keeni doono marka khiyaar saddexabaa la siiyey qofka khiyaaru shard iyo khiyaarulmajlis iyo khiyaarulcayb markaa bal khiyaarulcaybka xagga dambuu fasal udhigan doonaaye oo isaga uu kaga hadliye imika halkan waxa uu ku sheegay khiyaarulmajliskii iyo khiyaaru shardi labada qof buu ku yihi ee baayaca iyo mushtariga la yidhaahdo mid waliba waxa uu xaq u leeyahay inta goobtaa la fadhiyo khiyaarulmajlis intaanay kala tegin ma la ma lam yatafaraqa axaadiidtana u noqo intaanay kala tegin waa sidaas dee muddadooda haba dheeraato muddaba ha iska wada joogaano ninkani kol haddii uu isku garan waayo alaabtan ama ha yabaalo ama ha waswaasee waar khayr allah waar celi buu leeyahy alaabta iga celi aw yakhtaara alimdaa haddii aanay labadoodii socodsiin doonanin dooran iyagoo dhan haddii labadoodii ay iyagoo wada fadhiya ay yidhaahdaan waa go-aamine khiyaar malihi baayicina wuxuu yihi khiyaar malihi kii kalena wuxuu yihi khiyaar malihi faqad wajaba albaycu dee markaa waa waajibe beeciyo waa kuwan dee saxeexay socodsiiyey hadal male aw yafsaku axaduhumaana haddii dee midkood aan ufasakhanin de haddii uu fasakhdo dee hadal male fain fasakaw irtafaca albayc dee iibkiiba waa dhamaaday war waan ka noqday bu majlis dambe oo khiyaar kaloo lasii sugayaa ma jiro halkaasuu ku tegay walikullin ku kasta waxaa usugnaaday bu oo min albaa'ici waalmushtari kaa hore khiyaar majlis buu ahaaye albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa xadiidku sidoo aha wey ولكل من البائع والمشتري مد ولبا وحو حق ليه شرط الخيار في البيع إيبكينا يمركا خيار شرط استان ثلاثة أيام صدح مع الموت فما دونها يوحي كثير لهما لبدو دي بوصب ناضي أو لأحدهما أما متكود بوصب ناضي وقع كان خيار شرط بالعلا وصدح مع الموت يوحي كثير كثير de ilaa saddex maalmood marka loo gaadhsiiyo qofkii waxa uu kusoo tijaabin karaya haddii uu gaari yahay haddii uu guri yahay haddii uu daabada iyo gaadiid kale yahay bagaash hadduu yahay injiin isku wada dar farsamo yaqaano uu raadsanayaayo uu soo tijaabin karayaayo haluma jar ar alaabtan bal hebel aqoon uma lihiin dee saddex maalmood bala kusoo jirta tijaabadaas dee khiyaar baan leeyahay wuu shardisanayaa mabs laba cisho hadii la kala degdegaya hal maalinba marka waa mid xaq ay u leeyihin labadooduba mid walibana gaarkiisa u shardisan karo waayo adna khiyaar baan leeyahay adna khiyaar baad leeyahay saa waa la odhan karaa midun baana gaar ahaan odhan karaba hadduu doonayo ka kale raali baha iska noqdeen lahumaa aw liaxadihima waayahay meelo aan haddaba khiyaarkii la shardiyayn buu galay oo khiyaar shardigu aanu geli karayn ilaa idaa kaana inuu yahay mooyaane alcaqdu heshiiskan ama beecan la kala waxeeyey mima yaxrumu fiihi wixii uu xaraam ahaa dhexdiisa altafaruqu in la kala tagaba qabla alqabdi intaan la kala qaadanin kamaa fi riba wasalam sida ribada iyo salamka ku suganba weeyaan cuquudda qaarkeed baa aan khiyaarkani geli karayn khiyaaru shardigu oo ay xaraam tahay iyadoon wax dhammaanin in la kala tagaba sida masel ribada caqdiga rabawigaa iyo caqdu salam labadaba waa soo socdaan oo ribadiina waa baabkan usoo horeeya salamkuna waa abwaabta ku xigta marka shay ribowiya labada qof ay kala iibsanayaan sida waxbay kala sarifanayaan oo kale boqol dollar baad ula tagtaad ka sarifanaysa khiyaar ma leh oo dee markan ay tahay inuu caqdigani dhammaado ila waa shay rabowiya yadan biyadin haan wahaan xadiidku intuu akidayo waad arkaysa mila bimilin yadan biyadin haan wahaan wixii waa inuu yahay wax isle-eg waa inuu yahay wax la kala guddoominayo oo la kala qaadanayo markaaba salamkiina waxa weya war hebelo boqolkaa kun baan kuu dhiibeeyey bal jawaan hanuun oo kii cilmiga jaamica caddaaya ike ayaad leedahay markaa waxaad arkaysaa wixii mabiicda ahaa ee la kala iibsanaya inuu maqan yahay oo dee waa shay la sifeeyey oo tilmaan lagu koobay marka isagana ma geli karayo shaygan khiyaar waa in meeshii wax sugmaan oo waxay dhammaadaan wey faidaa biica dahabun bidahab ushturida fi sixati bayci lqabdi qabla tafaruq walaa yasixu fihi sharط اlkhiyaar wakadalika ida aslama maalahu riyaal mala mia riyaal fi casharati araadi ushturida qabdu ra'si salami fi lmajlisi qabla tafaruq ilaa idaa kaana markuu yahay alcaqdu mima yaxrumu fiihi tafaruqu in lagu kala taga ay xaraam tahay mooyaane qabla alqabdi kama fi riba wasalam kuwa iyaga ma gelayo uma haddaba uma idaa kaana alkhiyaaru lilbaayic baayici marka uu yeesho khiyaarkii waxdahu keligii marka uu yeesho baayic isla fahamnay dib u sharxi mayno waa kii alaabta sitay isagu aan kaashlaha ahayn kaash buu isagu doonaya alaabta bixinaya kaasi marka uu khiyaarku isagu leeyahay falmabiicu alaabtan la kala iibsaday fi zaman alkhiyaar waktigaa saddexdaa maalmood khiyaarka lagu jiro milkuhu wey isagaa leh wain kaana haddii uu khiyaarkii u ahaaday lilmushtari kan isagu alaabta iibsanayay ee u baahan ee lacagta bixinaya waxdahu kelidii falmabiicu alaabtii la kala iibsaday fi zaman alkhiyaar saddexdan maalmood khiyaarka la leeyahay milkuhu weeyaan alaabtan iyada ah waxaa laga yaabaa in isbedel ku dhaco in wax ka nuqsaamaan in wax kusoo kordhaan in qarash fuulo intuba waa wax iska muxtamil oo suuragal ah waxaa kaloo iska dhacaysa in qarash soo kordhi karo waxan isaga ah ee ama kasoo baxaya ama ku baxaya shaygan isaga ah yaa loo dabagelaya labadii nina wax kala iibsaday saddexdan maalmoode dee khiyaarka la shardiyey waa la eegayaa bu kolba ninka khiyaarka qaatay ayuunbay alaabta milkigiisa tahay masel gaarigan baan kaa iibiyey anigii baayic baan ah adigiina mushtari baa kolka waxaan ku ihi saddex maalmood baan khiyaar leeyahay aniga iga gaadhiga kaa ibi ee baayaca markaa gaadhigii saddexdaa maalmood weli milkigaygu ku jiraa inta aan khiyaarka qaato milkigaygu ku jiraa wixii ku baxay iyo wixii kasoo baxa baana le iyo xataa wixii uu geysto dee matal wixii ka yimaada haddii dee saa iqaan ahayo taasi waa masalo kale oo jinaayaadka ah kawadun baa dee lagu yeeshaay adigaa igi gaadhiga iga iibsaday baa khiyaarka qaato anigu mabaan qaadan khiyaar laakin adigaa yidhi warniyo gaadhiga waan iska soo egaya saddexdaa maalmoode balla soco milkigaaguu yahay markaa wixii ku bixiya wixii kasoo baxa waa intuu kuu sheegaya waa nooca ila waa in waxii la jiheeyaayo la farsameeyaay falmabiicu fi zaman alkhiyaari milku wain kaana lilmushtari waxdahu falmabiicu fi zaman alkhiyaari milku sidaa wey wain kaana lahumaa hadduu labadoodaba khiyaarkii usugnaaday falmilku m fiihi mawquuf milkigii waa la joojinaya oo weli dhanna la raacin maayo in tama albaycu iibkii haddii uu dhamaystirmo ta tabayana waxaa muuqanaysa annahu milkigii kaana inuu ahaa ama anahu shaygan mabiicdii kaana inuu ahaa milkan lilbaayic kii baayic ahaa inuu milkigiisii ahaa ayaa muuqanaysa inaanu milkigiisa ka bixin waxaa haddaba meeshii ka soo baxay labadoodaba khiyaarka way lahaayeen oo dee wuxuu yihi anigu dee gaadhibaa tusaalaheena hore u ahaa waxau ihi anigu khiyaar baan leeyahy baayici mushtarigiina wuxuu ihi qudhayda ayaaba khiyaar leh milkigii waa loo kaadinaya haddii wax ku baxaan iyo hadday kasoo baxaanba mawquuf buu ahaanaya halkan ayaa loo la joojinaya sidaa darteed iibkii markuu dhamaystirme ee kana uu gaadhigii ku raali noqdo kana lacagtiisii iska qaato waxaa la leeyahay alaabtan waxaa lahaa baayici intaa ay mawquufka ahayd ama intaa aan iibku go-in xagga baayica ay raacday oo baayica milkigiisii bay ku baaqahay calaa kulli xaal waxa aada arkaysaa saddexda masalo laba jeerna fii milki lbaayic bay noqotay marna fii milki lmushtari saddexdaa masalaa ka soo baxay tabayana anahu kana milkan lilbaayic e yani anahu lam yakruj can milki milkigiisi inaanu waxana weli ka bixin intaa hore milkigiisii uu daba socday baa caddaatay taasina markaa waa masale u xaliyay oo dee ku saabsanay khilaafkii ka iman lahaa shaygan milkigiisu xagga u raacayo ilaa waxaa kaloo suuragala labadoodii inuu midi dhinto dabeedna dee waxan yaa lahaa ee laga dhexlaya milkiga kolka la ydhaa qadiyat lmilki marka lasoo qaado haddaan dhan lagu tiirin dee wareer baa imanaya faslu fasalkanina waxa uu guntan yahay shuruudii waxa la kala iibsanayo islaamku qofka muu dam ka dhigin oo muu arbudin sidii shuuciyadde xornimo u yeelay xornimadiisiina muu ka dhigin sidan tan reer galbeedka ee ilaaha ay ka dhigteen xornimada ah xornimo xadidan oo habaysan oo ayuu ka dhigay marka waa nidaamkaa wanaagsan ee masaalixda addoomaha usallaxaya sidaa darteed waxaa la kala iibsanayaa wax walba ma noqon karo ee wixii ummadda fasaadu leh ee nijaasa ee aan wanaagsanayn yaa la kala iibsanay marka la kala iibsan waayo shaygu inuu suuqa ka baxa ayaa da iska dhacda iminka haddii badeecada hayse kasaad noqoto oo kaad ugeysaaba diido maxaad ku samaynaysaa dooxaad ku shubaysa hadow salaam halkaasaa lagaga dhoofaya laakiin haddii ay in un dhaqdhaqaaq leedahay dee dadka liitaa way soo guranayaan si ay u iibsadaan xaaraan iyo nijaas midku doonaya ha ahaade markaa haddii lagaba karoosgareeyo dadka iimaankooda waxaan u diidayo waxay noqonaysaa mid markaa laga haro lilmabiic alaabtii la kala iibsanaya waxay leedahay shuruudun khamsa shan shardi bay leedahay an yakuna daahiran shaygani waa inuu wax daahiray oo inuu nijaas ahayn waxa la kala iibsanaya siibkiisii waa soxo muntafacan bihi wax la dheefsanayo waa inuu yahay maqduuran calaa tasliimi isu dhiibidiisana waa in la karayo mamlukan lilcaaqib ninkan waxa iibinayaana waa inuu iska leeyahay aw liman ama qof buu usugnaaday shaygani naaba alcaaqidu canh kan iibinaya uu ka wakiil yahay ama wakaalad buu ku iibinaya ama isagaale wey macluuman shaygani mid la garanayo waa inuu yahay intan oo arrimoodba waa muhiim wixii la kala iibsanayay baabu tijaara gelaya waa inuu kaa yahay shuruudaha shanta ah waa muhiim wey isagaa mid walba ixtiraajkiisa sheegaya daahir waa inuu yahay wax ummadda dheef usoo kordhinaya waa inuu yahoon waxyeelo ku ahayn macnaha isku xidhka bulshada iyo caafimaadka iyo diinta intaba waa inaanu darar ku ahayn nafci leeyi in la isu dhiibi karayo weeyo wixii aan la isu dhiibi karayn lama kala iibsado wixii aada leedahun baad iibin kartaa ama aada wakiil ka tahay kii lahaa macluum waa inuu yahay muhmal iyo dabaqabsi islaamku ma ogolaan bal haddaba ixtiraaskii eeg shuruudihii markuu tahay waxyaabihii meesha ka baxay waa kuwan falaa yasixu ma ansaxayo baycu caynin najita wax nijaasulcayn ah oo cayntiisa lafteeduba aanay daahirayna nijaas tahay lama kala iibsan karo kalkal waa aygii iyo doofaarkii iyo wixii iska dhaleen iyo waxaas waa iska nijaasulcayn wey markaa kaa isaga lama kala iibsanayo oo dee waa la diiday shaygaas aw amase mutanajisatin waa shay nijaasaysan walam yumkin aanu suuroobeyn tadhiiruhaa in la nadiifiyo ka labani caanihi iyo waduhni masala subagii iyo wey nijaasulcayn iyo mutanajis way kala duwan yihin nijaasulcayn qudhiisaa nijaasa waxan mutanajisna dee waxa weeyaan wax nijaasaysan oo iminka haraggii baktiga laga saaray intaan la xoorin ama aan la deebin de waa nijaasulcayn doofaarkii waa nijaasulcayn wakadalik kalbig waa nijaasulcayn laakiin araggaa intii la xoreeyey ama maradii nijaasaysnayd iyo kuwayaalahaas dee waa mutanajis oo waa la maydhayaa un moogta markaa nijaasta haddii uu mutanajis yahay mid nijaasoobay waa la kala iibsan karaa buu ka odhanaya haddii la maydhi karayo laakiin haddii aan la dahiri karayn oon la maydhi karayn dee lama lama kala iibsanayo laba galaanoo subaga iyo galaankaadibaa la isliqsiiya kala saaraya ama dee qurun kalaaba lagu daray dhigiya wixii lamid a ama in subag doofaara lagu daray iyo dee caanihii caanihii iyagana wax nijaasa lagu daray de shaygu hadduu maayciibu dareero yahay dee tadhiirkiisu miyuu suuroobaa maya subagiibu dee nebigu ka hadlayay markuu jiri ku dhaco intaa ee uu fadhiyo dee in alla intuu ku milmay in laga tuuri karo laakin kol hadduu maayaciyo see la odhan dee wax soconayay lama nadiifin karo marka waxaa nijaasta islaamku waa joojiyey waa qaacido dee la dhigay nijaasaadkii o dhan halkaasaa lagu xidhi doonaa fain amkana haddii uu suuroobayo in la nadiifiyaa ka thawbin mutanajisin waa maro nijaasowday be jaas waa iska banaanta maro kaadile buu kaa iibinaya ama markaa dee iska nijaas leh waad maydhaysaa waad iska iibsan karaysaa iyadoo nijaasaysa halkaasi waa shardiga ixtiraaskiisi halkaasu kaga baxa walaa yasixu ma ansaxo haddana baycu maa shay iibkii ma ansaxo shayga oo laa yuntafacu bihi aan la dheebsanayn oo nafci lahayn kal xasharaati xasharaadka iyo waxabati xindatin dee midh firiyahoo keliya wa aalaati lmalaahi qalabkan lagu ciyaaro macnaha heesaha iyo waxaa lagu garaaco almuxaramati la mamnuucay kuwana dee intifaacu ma laha oo shaksiga iyo qoyska iyo ummadda midna anfacu ma leh hadduu qofku xataa ismoodsiiyo inuu anfac u keenayo waa darare waanu galan xasharaadkaasi dee waa waxyaabaha dadka dhibaatada ku leh an macnahaba lahayn dee kharibaneen raashinnimo iyo waxba loo cuni karayn waynu shalay soo marayn dee xabad hadhuuri maxay tale ama xabad beri iyadana laydhaha la yidhi anfac dee maray aalaatulmalaahi lmuxarama dabamankii iyo kamankii iyo musig iyo wixii marka lagu dhufto dabadhaqaadisku bilaabmay kuwa iyagana e waa khalaacadii iyo ummadda wixii fasahadinay waxyaabaha dee kalley iska macruufkaa dee waxaan balwada o dhan maxay nafci leeyihin waa dee adiga arkaya waa alamraad alijtimaaciya cudurada bulshaday kamid yihin xaa la isku daba qabanaya iyaguna yuxilu lahum ayibaat wa yuxadimu calayhim alkhabais nabiga calayhi salaatu wasalaam ilahay waxa uu kaga warramay inuu wixii ayibaadana dadka u xalaalaynayo wixii khabaa-isana uu ka xaraantinimaynayo ee ummadda darar ku ah wax badan oo markaa dadku ku xiiqayaan ayaa ibkiisi daan waxba ka ansaxay walaa baycu maa shay in la iibsadaana ma banaana isna shay kale u ixtiraasu yahay garo laa yaqdiru calaa tasliimihi qofku aanu dhiibiba karayn tusaale uu ku siiye waxa uu kii kacabdin aadiq waa addoon baxsaday wa dayrin daa'ir shimbir halkaa duulaya wa maqsuubin iyo alaab dhul jiif qaatay kuweelahana dee soolo see loo iibin doona gacantaba kuma haysidoo marka kaashka lagu tiriyo dee guddoonsiin kari maysid kaa iibsadihii waa qaacida laakin masal dee waxay ku misaalin jireen oo kale kalluunkaa badda ku jira ayaa intuu de isu taagay halkaa dekeda ayuu ku tusay isagoo yaacyaacay kaasuu i labaatan kaama qaado waan ku siiyey xaguu ka soo qaban karaya isagiina dib uu laabanaya markuu lacagta tirsado bima ta'khudu maala akiika wey walaalkaa xoolihiisa maxaa ku qaado fuqahadu kaasi misamtimada kusii dari jireen laakiin maanta dee badda dhexdeeda lagu kalaysanayaa kalluunka shabakad baa afarta dhinac laga dhigaya dabeetana saasaa loo qiyaasaya intaasoo kalluunaa ku jirta dee naga iibiya waa idinka iibinay wataraaskii waa la kala saxeexayaa bes waa loo hurgufayaaba afarta dhinac baa laga soo xaadhaya wixii dabeedna sidii bay ku qaadanaya marka haddii dee la dhiibi karayo iyagu dee waktigaa waxaanay arkaynin dee wax maqduura inuu yahay hadii wixii la dhiibi karayo wa sidaa waa marka cabdigan baxsaday kaa tegay dee inaad soo heliyen kale yaa garan bas ama gorgorkan aad iibisee dee aad ku ugaadhsanaysa halkaa u duulay dee yaa soo qabanaya bal horta aad iibisida soo qabo maqsuubkan lagaa dhacay dee bal horta soo hel markaasaynu wada hadlayn laakin bu i haddaba in baaca hadiu iibiyo almaqsuuba shaygan laga dhacay buu iibiyey miman qof buu ka iibinayaa yaqdiru karaya cala intizaacihi dhuljiifkii inuu kala soo haro jaaza way iska banaanta ninka waxaa laga qaaday gaari baa laga dhacay markaa dee mid xoog badan oo isagu ciidan haysta kagala soo haro kii dhacay ayaa ninkii laga dhacay baa yidhi war waa ku dhibanahay meesha adiga malaha kala soo hari karayo ninkan gaadhaye dee miyaan kaa iibiya ha sidii bay dabeetana ku kala qaateen dee ki ma hadduu kala soo hari karaya ha ka daba taga de isagu kor hadduu yihi anaa u badheynay ha iyo maya wixii kasoo baxa halka dee hada salaam miskiinkan isaga dee abaal baabu ku qabaa in lasxooji waxaabay utahayba saacidaan isaga laakin in baaca almaqsuuba miman yaqdiru cala intizaaci kasoo siibidiisa kala soo haridiisa ciddii dhacday ayuu kari karaa qofkani markaasuu kaa ka iibiyay jaasa way banaanta fain tabayana haddii ay caddaato cajsuhu inuu ka daalay oo uu kala soo hari kari waayo falahu lkhiyaar khiyaar buu dee leeyay ninkii isaga ahaa gebgeb lahaa lahaa dhulshiidka anaa gaariga kasoo reebay ayaa war soo dira waxa ihi ka quusta dee khiyaar buu marka leeyahay khiyaarkaas oo ah inuu dee iska sii raadraadsada iyo inuu dee iska soo doonto lacagtiisa labadaba khiyaar baa loo siiyey tijaabadani markii hore way furnayd oo tijaabo iyo muxaawala ilaa wajhin xasan bay hayd dhinac fiican baa lagu dadaalaya oo qofkan itaabdaradu haysay bay dee caawimo wahay saa darteed baa loo fatahay khiyaar buu ninkani leeyahy kol hadduu kasoo qabsan kari waayo waxa uu yihi haddana wuxuu u gudbay ixtiraaskii macluumka iyo xaggaas walaa baycu nisfin mucayan nisfi mucayana in la iibiyaana ma banaana isagana amaba kaa horaabay ixtiraas unoqonaysaa kaasoo min bacdigaasoo min inaain weel kamid a aw sayfin ama seef ka mida aw hawbin ama maro kamida wakadaa kullu maa shay dhammaantii kamida tanqusu qiimatahu qiimadiisi ay nuqsaamayso bilqaطci waalkasr marka la gooyo ama la jabiyo fain lam tanqus haddaanay qiimadu nuqsaamayn ka hawbin fakiin waaba maro adage jaaza way iska banaanta dee waxaan inuu yahay bay ahayd wax lagu intifaacayo moogta intifaac inuu leeyahay ba marka waxa uu kuleeyahay hebelkan isaga ahi shaygaasaan kaa iibinayaa barhkiisa barhkaa markuu kaa iibiyana adiguna ku intifaaci maysid intuu kaa iibiyey isagana usoo hadhayna intifaacu yeelan mayso inaa buu ku yihi hal weeloo lagu cabo ayuu ku yihi dee dhan baa kuu faquuqa xeedhadaasaan dhan kuu jebin doonaa dee maxay anfici doontaa marka wixii waa in la karkaro oo dee anficiisii hore uu ka baxo seef buu sheegay seef seeftii dee laba tooriyad un bay noqon doonta haddii la kala jaro laakiin iminka dee sideedaasay ku wanaagsanta qorigaaba dee iska dheh ayuu yihi adiguna intaa hoose khasladaa iyo intaa tooro tooro xambaarkaa ii qaado ana borigan kore qaybtaa dheer bal intaa igu daa dee marka waa xayiraada midna uma iidgelayo amaba mara dee la isku gashado khamiiskaas ama shaarkaas ayuu yihi inta dhinaca ah unbaa kaa iibin doonaa dee kolka la kala jeexo boqolkii kun ay haydba meesha ku lume kana intiisa laga siisan maayo konton kana laga siisan maayo dabeecad xumada noocana islaamku waa diiday ilan waxaana waa khasaare dhaqaalihii islaamkaa xumaanaya ma ogolo islaamku nidaamka iqtisaadka in meel laga dhaco kuwan baslayaasha iyo dadka qaarkood baa markay xanaaqaan uu baaqi u waayaa buu odhanayaa bal dhinacaa qabso adugu gooso intaada lacagtii baa la kala tiraya macnaheedu wa- way tuurayaan kolkaa aadab salaam kolkaa xal ma aha labadeenna hadhuubaha daabteen xal maahe waa labada qofba waxa heleen ama mid yaha iska haysta wixiisa waxa uu ku yihi wakada kulu maa tanqusu qiimatuhu bilqarci walkasr haddii shaygan marka la kala gooyo ama la kala jabiyo qiimadiisu ay nuqsaamaysa lama kala iibin karo de waxaa sidoo kale abaa filayaa beerkan kabaha ah haddaanu dee ninkani curyaan ahayn dee beerkan kabaha ah hadduu yidhaahdo kabtaasun iga iibi dee khasaaray noqonaysa waa iska kala goynti un sida awgeed ama ha ka wada iibsado ama ha ka kala iibsado bilqaci walkasr laakin haddii habe la kala gooyo anfacu jiraya waa la kala iibsan karaa kasaw ka thawbin hakiini waa maro adag oo masala markan la dilaaciyo aan feerhfeerhmayn oo aan sidaa kusii mur kala tegayni jaaza baycuhu way iska banaantay thawb lfaqiin waa tusaale un maro adag oo dee marka la dilaaciyo ama maqaska la mariyo dee wax ka soo harayaan dee sida tan waaraadka ah oo kale tan waaraadka dee waxa loogu talagalaa in la googooyo oo googooska dee lagu iibsado walaa bay walaa yajuuzu ma banaana baycu lmarhuun wuxuu u galay ixtiraaskii maxay mamlukan lilcaaqil mamlukan lilcaaqil ixtiraaskii sidaad maraysa oo ixtiraaska markuu bilaabo buu wax fara badan kasii daynaya shaygan waa inuu leeyahay kan iibinayaa baynu yidhi haddaba uma banaana ma banaana baycu lmarhuun wixii la rahan dhigay in la iibiyo duuna idni lmurtahin ninkii rahanta dhigay iyadoo fasax laga helay imika masel haddii aad boqol kun igu leedahay dee kitaabkan waan ku dhiibi karaa waxaan ku odhan karaa bal sii hayso oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee ninkii yahuudiga waa kii intuu raashinka ka amahday qalabkii lagu dagaalamayay sidii dirac direedkiisi oo kale u dhiibay ee yidhi bal hayso waa kaas markuu is- dee isyar nasaqay uu isdiidsiiyey marka kan shaygan haysta waa isagu raahinkii waxaan haysta wey waxa weeyaan kan waxaan rahan dhigay masala anigaagan kitaabka u dhibay rahinkii baana adigaagan dee kitaabka haystana murtahin baa lagu dhaha taabku dheefla weeyaano dee dheef baad meesha ka raadinaysaa murtahin baa tahay shaygan alaabtan kitaabkan aan ku dhibayna waa marhuunti alcayn lmarhuna alaabtii aan ku dhibay wey haddaba anigaygan kitaabka ku dhiibay adigiyo ifasaxa mooyaane dee kitaabkii ma iibin karo hadduu qofkan isxariisiyu yidhaahdo anigaale alaabta maxaa buu igu diidayaaba warebelow lacagtan keen war kitaabkaygii si aan ku dhiibtay ma soconayso dee ninkan haystay ee lacagta lahaa ee murtahinka ahaa dee waa inuu yidhaahdaa waan ku ogola haddii laakin jambiga u haystuu leeya waxaygii baan doonaya lama iibin karo oo markaas lilcajzi can tasliimi laba ciloba way jiraano dee ma dhiibi karo halkaa horaabay dee ixtiraas uga dhigay isagu yahay maqtuulan calaa tasliimihi buu uga dhigay ba ixtiraas id fiihi tafwiitu xaqi lmurtahin marka loo eego xaggiisa wixii waana dhiibi karayno haddii masala aad doonto inaad kitaabkii aan kaa iibiyo oo aan ku inaan ku dhibo aan doono dee ma kasoo qaadi kara ninkii rahanta ila maxkamadii iyo sharci baa jiro oo kama qaadi karo xoogna dee meesha waxba kuma soconaya marka maqduuran calaa tasliimihi baanu ahayn shaygan aan rahanta udhigay oo kuma dhiibi kara haddaan kaa iibiyo waxau yihi walaa yajuuzu baycu lmarhuun alaabtaa rahanta loo dhigay lama iibin karo duuna idni lmurtahin haystahan isagu hayste rahanta uhaysta ogolaanshihiisa la-aanta hadduu ogolaansho bixiyo waa la dhiibi karaa laakiin haddaan ogolaansho bixiniyaa dhiibaya wixiina haddaan la dhiibi karayn dee lama kala iibsan karo walaa baycu lfuduuliy kaa iska dulboodka ah iibkiisuna ma ansaxo wahuwa wahuwa isagu an yabiica waa inuu iibiyo maala gayrihi xoolo cid kale ay leedahay bigayri wilaayatin walaa wakaalatin iyadoo aanu mas-uulna ka ahayn wakaalana uhaysanin baycu lfuduuli waxa weeya nin aan waxaan lahayn on loo de sidaa isaguba uu kugu sharxay weli uma ah oo ilmo yaroo de isaga uu ka mas-uul yahay xoolaha male ama mid majnuunaho uu ka mas-uul yahay male isagu ma laha wakaalad looguma dhiibin halkan unbuu digdigleeyayo dabeetana gaari halkan taagan buu kuleeyahay waar hebel baan ogaa inuu gaarigan iib la doondoonaye dee waanu iska heshiin doonaayo anaaba kaa faataxayba mid kalena uu soo kaco wuxuu ihi de haddaad inaga khaarajinayso kaa iibsadee lacagta ho ee ninkii maxaa kasoo bixi doona ee gaariga lahaa warada iska taga hadduu idhaa de uu istaaran kaa labadoodii baa isqabsanaya islaamkuna wixii isqabsigaas u diidan yahay fuduuli wey walaa baycu maa shay in la kala iibsadaana ma banaano lam yucayan aan la cayimin oo dee waxaan inuu yahay baheed wax la garanayo ka axad alcabdayn axad alcabdayn waa tusaale un laakin halkaasu kuri niyo maktabadii baad joogtaa markaasu kuri labadaa kitaab midkood ayaan kaa ibiyey midkood midkood say ugu soconaysa dee mida lagu daayo ilan qofkani wixii uu milkiyaya isagii baa ku talagelayo hadhow sii iibin kara waxaasaan leeyahay bu odhanaya ku xisaabtami karaa dee mid cayiman ha noqdo wux kaa iyo kaa mid uha laydhaah laakin labada mid muhmal baa ku jiro halkaa isqabsi baa kasoo socda oo kanuu ahaa iyo mu ahayn baa ka halkaasumay ka bilaabmaysa walaa baycu caynin haa'ida shay ka maqan cani lcayni isha aragtideeda shay ka maqanna lama kala iibsan karo mes bictuka thawba waxaan kaa ibiyey marada almarwaziy ee meeshaa lagu sameeyo aladi kaasoo fii kumi aan gacantayda ku hayo wadirhama walfarasa baan kaa ibiyey aladhama ee madow aladi kaasoo fi tabli xeradayda ku jira waa isagoo waxaa akriya waxaan la kala iibsanayaa dee waa inuu ya wax macluuma oo la arkayo oo dee meesha yaalla waa inuu yii laakin haddii maro kumka ku jirta kumka had iyo jeer halkan gacantan ayay ku sheegaan dee khamiiska malaha dee khamiiskoodaa meeshaa u ballaadhaan jiro dee waxbaa la gelin karaya malaha halkan inagu dee midda yaqaynu samaysanaa baldan iyo waxe sidan dee khamiiska u ballaadhan kan soodaanta oo kale dee kumka halkan waxbaa la gashan karaya oo mararka qaarkood baad arkaysa iyagoo kule hadduu kumkiisa ku sujuudo macnaa khamiiskii gacantiisii ballaadhnay hadduu badhigtu ku sujuudo soodaantu maan ku arkay kaa gacantiisu ay ballaaran marka halkaasuu geliya wuxuu leeyahay halkaa kaa aan ama ku hayo khamiiska hoostiisa ama halkaa ku jira gacantayda hoosteeda ku jira ayaan kaa iibiyey marwasi baa la yidhahdaa maradaas waa indunusi waa noocan marwasigu waa dee waktigaa meesha lagu samayn jiray amaba macawis magacaa la yidhaha wey macawis magacaa la yidhaha ama maro magacaa la yidhahda aan kaa iibiyey halkaygaa ku jirta faras baan kaa iibiyey midoobo xeradaydii ku jira beecii salamka la odhan jiray ee da inaga dambeeya baycu mawsuufin fi dimma kaana maaha oo kaasi dee waa baab gaar ahoo waddo gaar u leeyahay shay maqan baa la kala iibsanaya laakin la sifaynayo sidii la arkayo o kale waa la sifaynaya wax alla wixii qarab uu isku khilaafi karo o dhan baa lagu sifaynaya kaa ma aha halkiisi waxunbu kuu duuduubay un adoo wax baayac ayuu ku arkay kitaabo markaasuu ku yihi dabeed iska daa iska daa anaa kan ku haye anaa kaa iibinaya kitaabka laakin waa maطbacade iyo muxaqiq ma yahay iyo waa nusqadii caynka ahayd iyo dee wax meshii dee mucayana maaha isdibligu waa xerada fardaha ay galaan fain kaana hadii uu yahay almushtari kii wax iibsanayay raahinan ra-aaha mid arkay qabla dalika intaa ka hor hadduu arkay shaygan wahiya iyaduna mimaa shay ay kamid tahay laa yatagayaru aan isbedelin fii muddat lgaybati intan la kala maqan yahay haaliban jaaza way iska banaantay sala shaygan uu leeya waan kaa iibinaya waa waxaad hore u aragtay intanaad kasoo maqnaydna isma bedelayo de waad ka iibsan kartaa matal kitaabkii cumdaha ahaa bu kuuri kitaabkii cumdaha ahaa ayaan anaa haya oo nusqadii dee nooca ahayd waaya dee waxaana kugu dambeysay bil ka hor dee bil ka hor intuu iskuma duugooba had iyo jeer kitaabka ama shaygan qoran dee bil ka hor khudrad oo kale iyo raashinka iyaa dee isku bedela wax isbedelaya maaha de waad ka iibsan kartaa kii aan arkay ha kii sow maaha hadduu kii yahay wey wataa lacagta de kii haddaad weydo un baad markaa dee ka noqon walaw baaca hadduu iibiyo curmata xindatin kuus yaroo xindho ah oo halkaa ku toonsan xindadu macnaha xoogaa qamadiyo halkaa lagu shubay iyo wanaxwihaa wixii lamida buu ka iibiyey wahiya mushaahadatun waanu eegayaa kan iibsadahaay walam yaclam kaylaha laakin miiskeeda ma garanayo aw mase baaca shay-an shay buu iibiyey bicurmat shayga isagaa leh bicurmati fidatin xoogaa lacagahoo halkan dhururiyahoo taala curmadu waa surma waa xoogaa kuusa ayuu ku iibiyey mushaahadatin oo u arkayo walam yaclam wasnaha laakiin inta ay miisaan tahay ma garanayo jaaza way iska banaan tahay taas watakfi ru'yata ru'yadiina de way ku fulantay haruurka dee culmadan uu ka hadlaya mase waxaa la sameeya marna jawaanaa lagu shubaa mararka qaarkoodna dee sidii wadaadkiiba ulahaa la jiifiyaana banaan weeye halkanaa lagu shubaa isagoo firidih oo dee intoo bac badan bac weyn loo kala fidiyo ayaa isagoo jawaanadii aan ku jirin halkaa la isku shubaa marka haruurkiio sidaa utoosan halkaa isku shuban ayuu ku yihi intanaan kaa idiyey de adigina saasaad ilkacabirkaa taqaanaayo u eegtay imisaad iga siinaysaa intaa dee bitaxdiid uma haysid inta miisay ti laakin waabaad ku raali noqotayba adaad ku raali noqotay nooceedan dee bes wey balaayo kale hadday kasoo hoos baxdo oo dee foosta ku hoos jirtay oo in yaroo haruun ahun lagu dul shubay ama degadii iyo damaskii la isku shubay ee tuugtii ay sheegayaan ay tahay dee taas khiyaar buu qofkii leeyahay ila khiyaamaa meeshii kasoo baxday ninkani shayguu sitayo in lacaga buu ku iibsanaya lacagtiina waa dhururi halkaa taala ama saasaabay dee waa nooraal oo isu dul saaran tahay wuxuu wada arkaya inay wada shan boqol tahay markaasuu yihi beriiskan qaado intaa intaasaan ku iibsanaya adna dee waabaad garanaysaa xidhmada noocan ay qadarkeyd iska ansaxay watakfi ru'ya aragtidu way ku filanta walaa yasixu ma ansaxayo bayl baycu lacmaa kii damta ahaa iibkiisu ila waxna arki maayo wax loo sifaynayaana uma muuqanayaan walaa shiraahu isagiina wax ma soo iibsan karo oo siduu odhanaya miyuu xidhxidhnaanaya indhalaaw maya wa ariiquhu tawkiil xalkiisu waa inu wax wakiishow hebelo ii soo iibi hebelo alaabtan qaado suuqa iigeen taasunba markaa dee dadka ag saaxiibadii ama kuwa ka agdhown baa u wadaya wayasixu waxa asaxaya salamuhu inuu salam sameeyo biciwadin fii dimati ciwad diwad dimadiisa baycu salam waa baycu bayci baa labaa baycu cayn almushaahada iyo baycu mawsuufin fi dima labadaba islaan ku ogolay wax imika sida kitaabkaa loo arkaya in la kala iibsado iyo wax la sifeeyey oo qof laga sugayay oo dee nabigu waa kii ka hadlayay alayhi salaatu wasalaam salamkii xukunkiisa markuu madiine tegay oo masala dee kitaab dabcadaas ahoo mujaladkaa keliya ahoo muxaqaqahoo tilmaamaha lahoo caynkaas ilaa shan sifaad usheegaysa ayaan kaa doonayaa hebelow konton kan kun qaado i keen waayahay buu leeya lacagtii wuu la tegaya heshiiskiina saasaa lagu saxeexaya waktina waa la qoraya dabeedna waktigii unbu kuu keenaya kitaabkii aad doonaysay laftiisa sifooyinkiina way qornaayeen haddii de wax iska bedelaan de almuslimuuna calaa shuruudihim weeye ka noqo markaa salamkaa isaga a wuu samayn karaa buu ku yihi indhalaawahani biciwadin fii dimati ciwad dimadiisa ah macnaha waxa uu leeyahay hebelow kitaabkaa i keen markaa lacagtii dhiibi maayo lacagtii cid buu u wakiilanayaa o odhanaya u dhiib alaabtana cid baa ugudoomaysa alaabta hadhow cid baa ugudoomaysa lacagtan imika uu bixinayana cid baa u wakiilanayaa dhiibaysa laakiin heshiiskii oo wax gudoomidii iyo wax dhiibidii aan lahayn buu geli karaa ninkani samayn karaa taas wayasixu salamhu biciwadin fii dimati wayuwakilu man yaqbad canhu aw yaqbidu lahu qofka waxu soo gudoomayaana wakiil buu ka noqonaya ka wax xaggiisa ka bixinayaana wakiil buu ka noqonaya markaa shuruudii mabiicda iyo iyo dee wixii la kala iibsanayay masala ijaabka iyo qabuulka shuruudoodii ayuu intaa kaga baxay oo baabkii ribada ayuu ku xigsiiyey marka wallahu aclam